bismillaah maanta shirkan saxaafadeed wuxuu ku saabsan yahay inaan shaaciyo go-aankayga ah inaan u tartamo ee qabashada xilka guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka federaalk soomaaliya iyadoo bulshada soomaaliyeed ay naga sugayso siyaasad hogaamineed oo abuuri karta jawi saaxiibtinimo iyo wadajir baarlamanka dhexdiisa ah iyadoo bulshada soomaaliyeed ay il gaara ku fiirinayso baarlamanka gaar ahaan golaha shacabka inuu yahay midka sida dhabtaa u matala danahooda dhammaan golaha shacabka xildhibaanada saaxiibadeyda iyo guud ahaan intii taladan hore ii siisay runtii anoo ka tagay inta talada hore ii siisay taladan waxaa igula taliyey dad badan oo saaxiibo ah inay munaasab tahay inaan isu sharxo waxaan ka codsanayaa codkooda inay siiyaan waxaan dareemayaa haddii kalsoonidoodii ay siyaan aan ku guuleysto qabashada xilka guddoomiyaha golaha shacabka inay noqon doonto insha allahu tacaala muddada aniga aan joogo mid muuqan doonta waxqabadkayga noqon doonta mid shacabka soomaaliyeed ay ku faanaan aada iyo aada u mahadsantihiin